caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillahi raxmaani raxiim kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka warbaahinta hisnaha barnaamijka toddobaadka waxaan kaga hadli doonaa faa-iidooyinka caafimaadka ay u leedahay cabitaanka karootada iyo cunisteeda barnaamijka intuu socdo waxaa farsameynaya injineer zaki anigoo xaliimo cali ibraahiman waa idinla socodsiinaya mar kale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadiha isnaay
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka karootada waa qudrad ay soomaalidu si fiican u taqaano oo dhulkooda laga helo karootada waxaa lagu tiriyaa khudradaha uga caafimaadka badan waxay xambaarsan tahay nafaqo kala duwan iyo walxo oo caafimaadka faa-iido ugu jirta karootada waxa ay kaalin mugleh ka qaadataa xoojinta habdhiska difaaca ee jirka ee aadanaha sidoo kalena waxa ay hodan ku tahay fitamiinaadka a iyo c oo jirka muhiim u ah karootada waxay yareysaa xadiga kolestaroolka dhibaatada leh ee jirka ku aruura waxayna sare u qaadaa kolestaroolka fiican tani waxaay ka hortagtaa xanuunada ku dhaca wadnaha fitami a oo jirka ku yaraada waxa ay kordhisaa halista indhabeelka habeenkii ama waxay soomaalidu u taqaano ama hamiinisow karootada waxaa ka buuxa maado la dhaho beeta beeta karotiin taasoo jirka u bedelsa fitamin a fitamiinaadkan waxa uu siyaadeeyaa awoodda aragga wuxuuna ka hortagaa indhobeelka habeenkii caadka indhaha fuula iyo xanuunka oo ah cilada ay badanaa duqnimadu ay keento ayuu ka hortagaa cunista karootada karootada waxay soo dhigtaa cayilka maadaama si dhaqsi ah loogu dhergo jirkana aanay ku kordhin dufan iyo kalooris badan barnaamijkan waxaan ku wareysanay door nuur oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha jowhar iyo didooresarooda iyadana ka mid ah dhakhaatiirta jowhar ka howlgala waxayna nooga warbixiyeen faa-iidooyinka ay bulshada u leedahay karootada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa doctor nuur axmed nuur waxaa rabaa inaan ka hadlo faa-iidada karootada ay u leedahay bulshada ay u leedahay dadka ay u leedahay faa-iidooyin fara badan ayay karootada leedahay karootada waxay leedahay maxaa la yirahdaa awoodsiinta difaaca jirka karootada waxay kaalin mugle ka qaadataa xoojinta habdhiska difaaca jirka biniaadanka ayay ka qaadataa kaalin mugla oo ah macnaha immune systemka waxaa kale ay hodan ku tahay karootada sidaynu wada ognahay fitaminaad kala duwan sida fitamin a iyo fitamin c-ga ayay macnaha qani ku tahay hodan ku tahay sidoo kale karootada waxay yareysaa xadiga colestroolka dhibaatada leh ee jirka ku jiro waxayna sare u qaadaa kolestaroolka fiican ee layirahda good colestarol tani waxay ka hortagtaa xanuunada ku dhaca wadnaha marka guud ahaan karootada waxay caafimaad u leedahay wadnaha ay caafimaad u leedahay oo haartiga ah sidoo kaleeto xoojinta ragga marka laga hadlayo vitamin a oo jirka ku yaraada waxay kordhisaa halista indhabeelka habeenkii ama waxay soomaalida u taqaano habeenaadka karootada waxaa ka buuxo maado la dhaho beta carotin maado la ka buuxdo taas oo jirka u bedelo fitamin a u bedelaa jirka fitamiinkani waxa uu siyaadiyaa awoodda araguu siyaadiyaa wuxuuna ka hortagaa indhabeelka ka hortagaa caadka indhaha fuula iyo xanuunada ku dhaca oo layirahdo indhaha oo layirahdo waa macular degeneration layirahdo waana cilad badanaa la arko qofka markuu duqoobo la arka waa inta badan sidoo kale karootada waxaa loo adeegsadaa caafimaadka afka ayay muhiim u tahay karootada karootada waxay siyaadisaa waxa la yirahdo calyada waxayna la dagaalami kartaa maxaa la yirahda bakteriyada normfaloolaha ku jiro afka ayay la dagaalantaa waxyaabaha suuska sidoo kaleeto iyo ilkabulalka waxaasoo dhan way la dagaalka way la dagaalantaa miisaan dhimista sidoo kale muhiim u tahay karootada karootada waxay soo hoos u dhigtaa cayilka maadaama si dhaqso ah loogu dhergo jirkana aanay ku korin dufan ama cholesterol sidoo kaleeto karootada waxay ka hortagtaa waxa la yirahda kansarka ka hortagtaa karootada wuxuu alla ku abuuray walxal la dagaalama cudurka kansarka daraasaad la sameeyey ayaana intaa lagu caddeeyey inay karootada aada uga hortagto ka hortag fiican ay u leedahay kansarka noocyadiisa ku dhaca khaasatan sababada iyo kansar ku dhaca naasaha oo la yirahdo breast cancer and lung cancer karootada sidoo kaleeto waxay muhiim u tahay xoojinta lafaha karootada waxaa ku jiro calcium maada la yirahda ku jirto iyo vitamin k maada la yirahda ku jirto labadaba waxay muhiim yihiin caafimaadka lafahay muhiim u yihiin xakameynta xanuunada macaanka sidoo kaleeto karootada way ka qayb qaadataa karootada waxay nidaamisaa heerka sonkorta dhiigga waxayna ka hortagtaa firfircooniyarida ama howlgabka unugyada soo saara insuliinta ayay ka hortagtaa dheebshiidka sidoo kale way qayb qaadataa karootada karootada waxaa ku badan ganka loo yaqaano dietary fiber waxa la yirahdaa ku badan fiberka kaas oo wanaajiya dheebshiidka calool istaagana ka hortaga constibationka oo ka hortaga kobcinta caafimaadka maqaarka sidoo kale iyo timaha karootada aada iyo aad ayay muhiim ugu tahay karootada waxay ugu fiican tahay caafimaadka maqaarka vitamiinada waxaa ku jiro maxaa la yirahdaa a n c kuwa oo karootada ku jiro waxayna jidka ilaaliyaan dhaawaca falaaraha falaaraha qoraxda waxayna dib u dhigaan calaamadaha duqnimada dib u dhigaan sida inuu maqaarka yeesho laalaab ama duuduub inuu yeesho karootada muhiim ayay u tahay bulshada sidoo kale karootada waxay u fiican tahay xanaanka taranka iyo samaysan ilmaha abuurmayo wuxuu ka hortagaa qalalida iyo engegida maqaarka iyo ishow ka hortagaa kaaroodka waxaa u isticmaali kartaa cabitaan ahaan ayadoo caadiyaa cuni kartaa oo aadan cabitaana ka dhigin aadan karinin sidoo kaleeta kaaroodka waxaa ku darsan kartaa cuntada aan karsano marka si kastaba ha ahaatee si walba a u cuntid kaarootada waxaa ka helaysaa faa'iido caafimaad faa'iidada koowaad ee noo leedahay kaaroodka isticmaalkeeda waxaa ka mid ah in ay ka hortagto kansarka waayo maado waxaa ku jirta la dhaho falkarinol taasoo ka hortagaysa in abnormal mas tishwi oo abnormal mas inuu dhaco taasoo ka hortagayso oo murqihii inay ku samaysanto buro kaleete ama jirka qeybaha kamid inay buro yeelato ama kansariska inay yeeshaan maadadaasoo ka hortagaysa sidoo kaleeta kaaroodku waxay kaa ilaalinaysaa in ay si qaldan kuugu aruuraan waxyaabahan frii radikaaliska ah kuwaasoo waxyeeleeya seelskeena faa-iidada kale waxay ay tahay ay kaaroodku noo leedahay inay sare u qaato aragtida indhaha sidoo kaleeta ay ka hortagto xanuuno ku dhaca indhaha waxay kaloo kaaroodku ka caawisaa dadka ejka ama dadka waaweyn inaysan aragtidoodu yaraanin marka waa muhiim inay dadka waaweyn isticmaalaan kaaroodka mar walbana lagu dadaalo in la siiyo qofka markuu ej noqdo weynaado xataa marka uu yaryahay ama markuu dhalinyarada yahay aada ayay waxtar u leedahay kaarootada waayo waxaa ku jiro fitamiin a iyo fitamiin c fitamiin a wuxuu aada muhiim ugu yahay xagga aragtida qofka uma baahanayo fitamiin a caadiya inuu qaato haddii uu isticmaalo kaarood faa-iidada saddexaad ee kaarootadu noo leedahay waxa ay tahay detoxification inay ku sameyso jirkii oo waxyaabihii sunta ahaa ay ka saarto sidoo kaleete isticmaalka kaaroodka waxay kaa caawinaysaa inuusan beerkaagii xanuunsanin ama uusan ku dhicin caabuqyada ku dhaca beerka sidoo kaleete kaaroodka isticmaalkeedu waxaa ka faa-iideysaa colosterolka inuu kaa yaraado weliba nuucan la yidhaahdo l d l ka oo ah bad colosterolka nuuca aada khatarta ugu ah jirka faa-iidada kaleetoo kaaroodka aa ka helaysid waxa ay tahay in immunitigaagii ama difaaci jirka uu siyaado waayo isticmaalida kaaroodka waxay aada muhiim ugu tahay difaaca jirka waxayna ka qeyb qaadataa qofka jirkiisii inuu iska difaaco xanuunada qaar am- iyo sidoo kaleete waxyaabaha jeermi- jeermiska ah ee jirka soo gala inuu jirka iska qabto kana hortago faa-iidada afaraad ee kaaroodku leedaha waxay tahay in ay siyaadiso bowel movementiga oo ah in een, qofkii haddii uu qabay constipation ama calooshiisi ay fadhido oo kaleete inuu qofkii calooshii ay baxdo oo ayada uusan ku dhacaynin wax shuban ah laakiin qofka calooshiisa ay baxayso sidoo kaleeto waxay een, ka hortagtaa kaaroodku inuu qofku noqdo obis ama qof aada u cayilan waxay maanaj garaysaa oo ka qayb qaadataa isku dheelitirnaanta jirka waxay leedahay isticmaalka kaaroodka faa-iidada aad ka helaysaa waxa ay tahay weyd loss haddii aad tahay qof aada u buuran ama dhibaato ay haysatay inaad noqotid qof normal ah oo jirkiisii uu yahay qof isku dheelitiran waxay kaloo sare u qaadaysaa habdhiska dheefshiidka waayo kaaroodka waxaa ku jiro fibaris kuwaasoo ka qayb qaadanayo in uu wanaagsanaado dheefshiidkaagi isticmaalka kaaroodka waxaa ka faa-iideysaa habdhiska dheefshiidka oo ka bilowda afka ilaa ku tago anaska ama dabada in ay kuu nadiifiso ee ka saarto waxyaabaha wastiga isticmaalka kaaroodka faa-iidada kaloo aa ka helaysaa waxay tahay inay siyaadiso shaqada maskaxda sidoo kaleete inay rebeer ku sameyso haddii saaliskii jirka qeybo kamida ay waxyeelo gaarto ama dhibaato gaarto inay rebeer ku sameyso waxay kaloo kaaroodku ka hortagaysaa in aadan age noqonin ama aadan yeelanin miin inaadan yeelanin oo ah inaadan wejiga ku yeelan wax duuduub ah oo wejigaagi waxay ka dhigaysaa qof brimature aginkay ka hortagaysa oo ah qofka inuusan dhaqso duqoobin ama da-di aysan kusoo degdegin faa-iidada kaloo kaarootada ka helaysad waxa ay tahay inay la dagaalanto infectioniska sidee marka infectioniska ula dagaalamaysaa waxay ka qayb qaadanaysaa white blood cellski in lasoo saaro haddii white blood cells badan lasoo saarana waxaa siyaadayo immunitiga jirkaa siyaadayo haddii difaacii jirka uu siyaadana infectionka jirka wuu iskala dagaalami karaa oo wuu iska difaaci karaa marka aada ayay muhiim u tahay isticmaalka kaaroodka faa-iidada kaleeta ee leedahay kaaroodku waxa ay tahay in ay ka hortagto xanuunada ku dhaca ciridka iyo sidoo kaleete xanuunada ku dhaca ilkaha waxay kaloo kaaroodku ka hortagaysaa oo faa-iido caafimaad u leedahay infectionka ku dhaca afka isticmaalka kaaroodku waxay kaloo kaa caawinaysaa in ay ka saarto ciridkii iyo ilkihii waxyaabaha oo cuntooyinka ku harharay ilkahay ka saartaa marka kaarootadu aada ayay faa-iidooyin badan oo caafimaad u leedahay Een, waxaana muhiim ah inaan ku dadaalno ilmaha yaryarkaas sidoo kaleeto in lagula dadaalo in lagu bilaabo marka ay gaaraan xilliga cuntada in ilmaha yaryarkaas sidoo kale lagu bilaabo waayo aragtida indhaha aada ayay uga qayb qaadataa kaaroodku maskaxda ayay korisaa aada ayay marka dadka waaweyna muhiim ugu tahay marka aan ku dadaalno qof walbana muhiim ayay u tahay aan ku dadaalno ka faa-iideysiga iyo isticmaalka kaarootada waayo kaaroodka meel walba waa laga heli karaa bulshada ku nool magaalada jowhar faa-iidada ay ka helaan karootada maadaama karootada ay ka mid tahay dalagyada ugu badan ee ka baxa gudaha magaalada jowhar asalaamu calaykum magacaygu waan isdee xaadan axmed waxaa ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada jowhar waxaa rabaa inaan ka hadlo karootada iyo faa-iidooyinkeeda karootadu waa qudaar aada iyo aada u faa-iido badan oona leh nafaqooyin muhiim ah waxay hodan ku tahay fatamiinada iyo macdanta gaar ahaan fatamiin e oo muhiim u ah caafimaadka indhaha iyo habka difaaca jirka karootadu sidoo kale waxay leedahay faa-iidooyin kale sida indhaha karootadu waxay hodan ku tahay biocarotin oo jirka u bedela fatamiin e kaas oo muhiim u ah caafimaadka indhaha markaan waxaan wax ka weydiinaa qaar ka mid ah gabdhaha ku dhaqa magaalada jowhar wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle faa-iidooyinka karootada ay u leedahay bulshada iyagoo bulshada ugu warbixiyey faa-iidooyinka inta badan laga helo karootada waxayna ugu baaqeen in ay isticmaalaan karootada maadaama ay ka mid tahay cunooyinka lagu daabeeyo cuduro badan inta badanna ay dhakhaatiirta ku taliyaan in ay dadka isticmaalaan karootada
aad ayaan u dhow aan u dhowahay barnaamijka caafimaadka raadiyo isla marka xigta haddii aan ka hadlo faa-iidooyinka caafimaad ee noo leedahay karootada karootada faa-iido badan ayay u leedahay dhanka caafimaadka maadaama hadda aan nahay bulshada herjoor wadankeena aaday ugu baxdaa aad ayay ugu baxdaa ugu baxdaa waana ka faa-iideysanaa bulshada inta badan maku baraarugsana isticmaalka karootada waayo isticmaalka karootada aada ayay u yartahay hadda hadda la hadda waa la dhoofinayaa magaalooyinka kale ayaa loo dhoofinayaa loo dhoofinaya bulshada heer joor ma fahansana isticmaalka fiicnaan lahayd haddii ay dhammaan wada fahansanaa lahaayeen bulshada aniga la talinayo barnaamijkeenana ka faa-iideysanaya waxaan ugu baaqayaa in ay ka faa-iideystaan cunista karootada maadaama ay wanaagsan tahay cuduro badan ay wanaagsan tahay karootada waxaan ugu tali lahaa in ay aada iyo aada u isticmaalaan qaar way isticmaalaan qaarka kalena waxaan rajeynayaa in ay isticmaalaan cuduro badanna way ka difaacaysaa burtiinna way leedahay karootada waxay ka mid tahay cuntooyinka ay soomaalida u taqaana laga helo dhulka karootada waxa ay leedahay faa-iidooyin badan oo aanan ahayn keliya inay aragga wax u tarto waxaan halkan kusoo koobayaa dhowr cudur oo karootada ka hortag xanuunka lagugu sheegay ama aad halis ugu jirtid ku dadaal cunista karootada si aad uga maarantid daawo caafimaadka wadnaha daraasad ay sameeyeen cilmibaarayaal u dhasheen dalka sweden tada uga hortagto cudurada wadnaha ayagoo isbarbar dhigay dadka joogteeya karootada iyo dadka aanan qaadan karootada ka buuxa maado loo yaqaana botasium waxayna jirka u tartaa inay waasiciso xididada dhiiga khaasatan markuu cadaadiska dhiiga uu kaco waxaa kaloo karootada ku jira maado kale ee loo yaqaano cromarin oo ayadana cadaadiska dhiiga kolestaroolkiisa ka qayb qaadato haddii dhiigkarkaagu cusub yahay isticmaal karootada maalin kasta oo joogtay adigoo cadaadiska dhiiga cabiraya si aad u ogaato waxtarkeeda difaaca jirka karootada wax cunada difaaca jirka sare u qaado taasoo firfircooni ku abuurta unugyada cadcad ee jirka caabuqa noocyadiisa kala duwan dheefshiidka sida cagaarka oo kale ayayna karootada u wanaajisaa dheefshiidka iyo shaqada caloosha mindhicirada qofka waxay ka hortagtaa calool fadhiga taasi oo yarayso halista baawasiirka khaasatan kansarka ku dhaca sambabada waxaana markii laga tijaabiyey dadka sigaarka aadka u cabo cilmi baaris kale waxaa lagu arkay in ay yarayso halista kansarka malawadka ku dhaca taasi waxayna tusaysaa inay karootada ee faa-iido arag iyo caafimaadka indhaha karootada waxaa ku jirta maado la yiraahdo beta karotiin oo indhaha faa-iido ugu jirta oo siyaadiso awoodda aragga marka markii karootada laga maadada waxaa la geeyaa beerka kadibna wuxuu u bedelaa vitamin a kadib vitamin-ka wuxuu usii badashaa maadada muhiimka u ah ee isha ee u baahanta ee loo yaqaano maadada biokarotiin waxaa kaloo ka hortagtaa dhaawaca sokorta isha soo gaarsiisa iyo cadaanka indhaha fuulo karootadu waxay kaloo ka hortagtaa daaweyn oyna u tahay xanuunada ku dhaca indhaha loona yaqaano molecular degeneration caafimaadka ilkaha karootadu waxay kordhisaa kalxaliyada wayna la dagaalantaa guud ahaan dhegeystayaaliintaasaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka caafimaadkaad kala socotay raadi haysnaay tan intaa ku kulmi doono nabadgelyo
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka